inaa lilahi wa inaa ilay raajicuun dhakhtarka dhakhaatiirta juniorka ah ee aadka u firfircoon ayuu ka mid ahaa jaamacadda oo balasma oo ka mid ah jaamacadaha xamar ku yaala ee lagu barto caafimaadka medicinka ayuu ka baxay labada kun iyo labaatankii magaaladu ka shaqeeyey isbitaalada magaalada ku jirana training program u maro internship la dhahayo kadib wuxuu ka shaqo bilaabay burtinle iyo gaalkacyo gaalkacyuu ka shaqaynayay dhakhtarka marka dhakhtar g b oo ahaay oo general physician ah muxuu ahaay nin dhalinyaro ah oo dadka hadda dalka usoo baxayo oo aada u firfircoon u ahaa
marka xogta adinku aada haysaan xogta aada haysaan maxaa loo dilay sideese loo dilay
horta xogta rasmiga baaris iyo waxaa socota kolley maamulka waa la ogaanayaa laakiin sida hadda aan xogta ku helayna anaga magaalada ma joogno dhakhaatiirta xagga noo joogto ama ururka dhakhaatiirta ka tirsan ama saaxiibadeen ah waxay inoo sheegayaan in xarunta oo ku shaqaynaya dhakhtarka isbitaalka mudug regional hospitalna uu ka shaqaynaya xarun gaar ahna galabtii uu fadhiisanaya oo private ah xaruntaas gaarka ah oo xarun yar ah ayaa lagu dhex dilay marka waxaa la leeyahay arrin waxaa jirto oo aana ah ama dad isdildilaya marka waxay soo gaartay meeshii xumeed ee soomaalida weligeedba maaragtay dadka marka indheergaradka iyo aqoon-yahanka iyo mutacalinka iyo dhakhtarka iyo markii ay meel xun ka gaarta dadka aan aadka isku baabi'iyo waxay iskaga aargutaan dadka maaragtay labeenta ah marka hadda xogta ugu horreysoo la helaayo waxaa la leeyahay arrin aana ah ayaa dhakhtarka uu yacni loo dilay marka waxay noqotaba qof dhakhtar oo ummadda mujtamaca life saving ka shaqaynaya oo badbaadinaya in la dilo waxaan aada uga xunnahay waaye aqoon intee leegaa u lahayd allah u naxariistee doctor sakariya
walaa dhakhtarka intuu wax baranayay magaalada intuu wax ku baranayay dadkii uu yacni uu ahaa ku dayanayaan ka mid ahayn nin dhalinyaroo aada iga yar oo ahaa dhakhtarka nagama dhexaynin isdhexgal badan laakiin dadka uu la ka kulmi jiray oo qof hanlahoo ahaa uu soo raadsaday muxuu ahaa talada weydiisan jiray xarumaha oo traininga u mari jirayna macnaha xarun ka mid ahna aan ka howlgeli jiray ayuu ka mid ahaa marka aqoonta gaabana u leeyahay infact nin dadaal badan oo aabbo u ahaa dhakhtarka caruur afar caruuru hadda ka tegey in magaaladaas dugsi sare uga soo baxay xamar waxbarasho usoo raadsaday oo higher education ah markii uu dhammaystayna u laabtay mujtamacii iyo bulshadii uu ka imaaday si adeegii uu gaarsiiyey aqoontii halkan uu ka qaatay waxyaalaha aadka ugu fiican waayo oo adduunyada laga shaqeeyo waxaa la dhahaa beer doctors yacni dhakhaatiirta magaalooyinka berifralska in caasimadaha ay ka tagaan ee gobolada aadaan waxaa lagu siiyaa gunooyin iyo incentifis lagu dhiirigelinayo marka isaga isagaaba go-aansadayba marka dhakhtar gaalka ayaa aad macnaha wakti yar asoo ka shaqaynaya loogu kalsoon yahu ahay marka aqoontaasaan u leenahay marka dhakhaatiir ahaan sidee idin taabatay in dilka dhakhtarkan oo weliba la yiraahdo aana qabiilaa loo dilay palestina waa fahmi kartaa waxaa wakti dheeraa miidiyaha kasoo shaqaynaysay marka dhakhaatiir badanaa nalaga dilayay ilaa waddanka intuu burburay maalin kasta iyo goor kasta iyo meel kastana xanuunkeeda gaarkay noo leehay tan marka aadii xanuun noo taabatay dhakhtar junior ah oo muxuu ahaay mujtamaciisa u shaqaynaya asoo adeegii ku dhex jira la dilo way kala xanuun badan tahay dhakhaatiir badana qaraxyada ku weynaa dhakhaatiir badana waxaan ku weynaa dilo dagaalada ama aanooyinka ka dhexeeya dadka marka arrintaas aaday noo dhibtay waxaan rabnaa dadka puntland jooga guud ahaan gaar ahaan dadka gaalkacyo jooga mujtamaca madaniga ama bulshada rayidka ganacsatada culummada arrintan inay ka diidiyaan oo qofka daalimka ah ee xanuunkaas maaragtay dhakhaatiirta iyo dhakhaatiirta dadkii adeega siinayeen oo bulsho weynti ah u geystay inuusan macnaha xorriyad kusii joogin macnaha oo loo lagala qayb qaato laamaha ammaanka sidii lagu soo qaban lahaay ama lagu soo gacan gelin lahaay kadibna garsoorka maaragtay iyo wuxuu mudnaay la marsiiyo marka si qof kaleeto mutacalin ah ama dhakhtar ah dhib loo gaarsiinin fitnadanu meesha ay ay ku hakato marka in laga wada qayb qaato gaar ahaan dadka ku nool magaalada gaalkacyo